taswiirta sagaalaad waxaa jiray nin la yidhaahdo lazaras oo markaasi aad u jiranaa waxaa jiray laba gabdhood oo la dhashay oo la yidhaahdo maryan iyo maatha oo waxay u imaadeen ciise si uu markaasi u bogsiiyo walaalkood markaasuu ciise ugu jawaabay oo uu ku yidhi jiradantani ma aha mid dhimasho leh markaasi ciise uma uusan tegin si dhaqso ah si uu arko lazaras markaasaa maalmooyin markay ka soo wareegtay ciise wuxuu yidhi walaalkeen lazaras waa uu jifaa oo waxa aan aadaya halkaa si aan isaga u soo toosiyo markaasaa dadkii waxay ku yidhaahdeen haddiibuu iska jiifo waxa fiican inuu iska sii jiifo oo uu nasto macnaha markaasi uma aanay fahmaynin dadka inuu lazaras markaasi meyd yahay markaasi waxa ay aadeen magaalada bathany si ay u arkaan lazaras oo halkaasi jiifay waxaa jiray dad fara badan oo halkaasi joogay si ay markaasi u sasabaan maryam iyo mada markii mada ay maqashay ciise ayaa soo socda waa ay oraday si ay uga hor tagto markaasay ku oraday oo ku tidhi sayidow ma uusan dhinteen walaalkii haddii aad kol hore imaan lahayd haddana waxa aan ogahay ama aan xaqiiqa u hayaa haddii aad ka codsato ilaah wax allah inuu ku siin doono markaasuu ciise ugu jawaabay oo uu ku yidhi walaalkaa waa uu sara kacayaa markaasaa mada waxay u fahantay oo ay garatay in uu ciise ula jeeday in markaasi lazaras uu sarkici doono maalinta yowmulqiyaamaha markaasuu ciise ku yidhi anigu waxaan ahay maalinta yowmulqiyaamaha iyo nolosha oo waxa uu ku yidhi qofkii aniga ii aaminsan waa uu noolaanayaa hataa haddii uu dhinto kii aniga i rumaysan oo noolna weligii dhiman maayo markii uu ciise arkay sida ay maryan u murugoonayso oo ay u oynayso isagana markaasi ruuxa quduuska ayaa ku dhaqaaqay oo waa uu xumaaday isagiina waa uu ooyey markaasaa ay tageen oo ay aadeen meeshii lazaras lagu xabaalayey waxa ay ahayd caado markaasi u tixigalsan dadka yuhuudda ah in dadka lagu xabaalo meel dhagax ah ee la dhisay markaasaa ciise amar ku bixiyey oo ku yidhi ka qaada dhagaxa markaasay mada ku tidhi sayidow kol hore ayuu dhintay oo maanta afar ayaa laga joogaa markii la xabaalay waxa aan ku leeyahay haddii aad aaminto waad arkaysaa naxariista rabbiga markaasuu ciise yidhi lazarasow ka kac markaasaa lazaras ka soo baxay qabrigii isagoo ku duuban dharkii caddaa ee qabriga saaxiib ciise masiix waa maalinta yowmulqiyaamaha iyo nolosha hataa dhimashadu ma diidi karto sida runta haddii aannu ciise aaminsannahay ma dhimanayno hataa haddii aannu dhimanno nolosheenna waxay aadaysaa xagga jannada